بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamd وعlى آله وأصحaabihi أجمعيiن أmا baعd weli waxaan ku jirnaa tacriifintii ama inaan waxoogay qeexno madhabka imaam الشhaafiعي raximah الlahu taعaalى iyo shaaficiyada heerarkii uu soo maray waxaan ka soo sheekeynay afar marxaladood ama dowl oo kala duwana uu soo maray waxaana u dambeeyey dowlkii imaamu nawowi iyo abulqaasim araafici raxmat ullaahi calayhima ay ka qaateen madhabkanoo kutubtiisi iyo culimmadiisi iyo fataawadiisu badatay in la kala shaandeeyo waana kan la yidhahdo atanqiixu alawal dowlkii ugu dambeeyey shanaad baynu joognay oo ha atanqiixu athaani kala shaandhayntii labaad ee mar labaad madhabku u baahday waxay ka bilaabanaysaa lix boqol toddobaatan iyo lix oo ah geeridii imaamu nawowi raximah ullah waxayna marxaladan ku dhammaanaysaa geeridii aljamaal aramli raximah llahu tacaala oo kun iyo afar meelaha hijiradu markay ahayd waa muddo saddex boqol oo sano ka badan wey muddadaas gudaheeda ama aakhirkeeda gaar ahaan sagaal boqol iyo konton marka la soo gaadhay amaan ilaada sagaal boqol iyo soddon wixii ka dambeeyey buu mar kale in la kala shaandheeyo u baahday haddaba dowrkan waxaynu ku tilmaamaynaa fuqahada shaaficiyadu bacda alimaami الnawowi wاraafici raxmat ullaahi calayhima culimo badan baa soo baxday dadaalkooda iyo juhdigoodoo dhan laba arrimood buu ku wareegayey masaa'ilka xayaatada nolosha cusub ee imaamkii kadib yimid sida madhabka loo waafajin lahaa qadiyadda labaad waxay ahayd sideebaa masaa'ilkii ay ka hadleen iyo taxriirkii iyo tanqiixii ay sameeyeen waa bashar bini aadam dadaalkii in meelaha qaarkood ay ragga culimmada qaar kamida u muuqatay inay wax lagaga noqdo u baahan tahay ama ay wax ka qaldameen labada arrimood bay juhuudda ay sameeyeen ku wareegeysa haddaba tanqiixa sida aan u fahanno xilligaa dambe lix boqol toddobaatan iyo lix ilaa kun iyo afar baa waxaynu u qaybinaynaa laba qaybood qayb juhuud imaa aimo badan ay samaynayeen iyo dadaal ay wadeen oo dhimashadii imaamu nawowi laga bilaabo ilaa laga soo gaara sagaal boqol iyo labaatan iyo lix geeridii shaykhulislaam zakariya alansaari raximah ullah waa qayb laga bilaabay xilliga geeridiisa wixii ka dambeeyey ilaa geeridii shamsudiin aramli kun iyo afar laga soo gaarana waa qaybta labaad xaaladda inta badan gaar ahaan labadan qaybood qaybta hore oo geeridii imaamu nawowi ilaa sagaal boqol labaatan iyo lixdii waxay la noolaayeen dawladii dhinaca masar iyo u badnayd marnaba tawasuci jirtay ee la dhihi jiray dawlat lmamaalik dawlatulmamaalik waa nimankii dhaxlay dawladii ayuubiyiinta salaaxidiin alayuubi iyo lahaayeen ay muddo maamuli jireen dhaxalkaas sida uu ku yimid waa masala taariikhiya laakiin maadaama dawlatulmamaalikan galay siday dawlatulmamaalik ku timid anifiyo xilligii ayuubiyiintu ay maamulka kala dhexlayeen khilaafada guud cabaasiyiin baa iska lahoo baqdaad bay fadhidaa laakiin waa iska nooc shabaha usan xalay soo sheegay boqortooyo aan awood badan ku lahayn hoos inay u farageliso sidaasoo kaleetay ahayd ayuubiyiintu waxay kala dhexli jireen salaaxiddiin alayuubi iyo qoyskiisii iyo axfaadiisii hogaankii masar iyo qaybo badan oo shaam ka mida mararna xijaaj bay soo gaari jireen waxay bilaabeen marka in ninku markuu boqortooyo haysto dad meel kale ku tiirsan ma jecla walidaalika had iyo goor nin kastoo xukun iyo maamul haysta qabiilka tiro badan buu iska ilaaliyaa oo qof iyaga kamida hadduu maamulka ay awood ku yeeshaan waa nin taageero iyo dad badan dhabarka ku haya ama qadiiman ha noqoto ama xadiidan ha noqoto boqortooyaday haysteen haddaba dadkii dadka badan ka dhashay bay kursiga uga baqayeen waxay sameeyeen haddaba wadamada yurub dhinacan yurub oo turkiga kuwan dariska la ahe romaanka ah iyo dhinacan ashiyada fog romaanka dariska la ahe ilaa georgiya iyo dhinacaas bay addoommo ka keensan jireen addoonka isagoo yar oon caqliyeysan baa la soo gadanayaa la keenayaa boqortooyada iyo agaheeda yuu ku barbaarayaa aabba ma yaqaan hooyo ma yaqaan adaar iyo qabiil ma yaqaan boqortooyada iyo dawladda aabbiyo hooyo waa cid kaloo ay wax u galaan oo isgarabsan ma jiro noloshiisu waa noloshooda dhimashadiisuna waa dhimashadooda waa waxa dawladuhu waa siyaasadda geysay yurub inaan nasabku qiimo lahayn dawladuhu markay qabaa'ilkii ka joogi waayeen baa ansaabtii la tirtiray saa darteed qof walba dawladdu baabisho korisayo wax reer iyo qoys iyo abtir iyo isugu iman ma laha system saas oo kaleeta ay ayuubiyiintii bilaabeen addoommay soo iibsadaan waa la koriyaa tababaro adag baa la mariyaa farimo badan oo ciidan baa la geeyaa kadib waxay noqdaan rag adag oo si fiican u tababaran raggiibaa hoggaanka iyo talada iyo meelaha muhimkaa loo dhiiraa wax lasoo wadaba way bateen weliba waxaa aada u batay nimankii jaraakisada la dhihi jiray oo asalkoodu addoommo georgia ka soo jeeda ahaayeen georgia hadda waa taqaanaan baan u malaynaya itixaada soviet ka mid ahaan jirtay ee magaala madaxdooda tabliisa la yidhaahdo xaggaasay u badnaayeen qaarkood nimankii iyaga laftoodu waa guursadeen waa isdhaleen waxaa loo yaqaanaa addoommadii reer beni ayub addoommadii ayuubiyiinta almamaalik ay ilmamluukuuna addoommadii lalahaa wey ayuubiyiinteede qoysku markuu boqortooyada muddo dheer kala dhaxlo marka dambe wuu iska sii daciifaayo jiirba jiirka ka dambeeya masbaa abur dhala macasyaa dhasha markay tarafka iyo raaxada iyo mayacu ka bato wax wada maalaa-yacni a ku bato ayuubiyiintii iyo qoyskii baa iska daciifay nimankii oo qaadada ciidanka ahaa nimankii oo maamulada joogay nimankii oo awoodda gacanta ugu jirtay baa xukunkii la wareegay almamaalik baa la yihahdaa marka dawlado iyagu ay kala dhaxlaan bay yeesheen laakiin hal mushkilad baa iyaga haysata cid gaar ah oo intay boqortooyaha qabato hoggaanka qabato qoys kala dhaxlaya ma laha laba raggani fikirkooda iyo caqligoodu waa rag ciidan ahaan iyo wax madaxa jebi iyo cid in lagu diro iyo inay wax dilaan loo tababaray wy maxaa dhacay maxaa dhacay maxay dhashay arrintii nin baa hoggaanka qaban wax yar kadib waa la dil koox baa tashan qasab baa lagu casili laba marxalay iyaguna soo mareeno qolana waxaa la dhihi jiray dawlaة اmamaalik اbaxriya ama aلصaalixiya qolana waxaa la dhihi jiray dawlaة اmamaalik اbarjiya ama aljarakisa qolo waay waxay ahaan jireen qolo waxay soo jireen ilaa toddoba boqol sagaashan iyo laba nimanka la yihaahdo albaxriya ama asaalixiya haysan jiray hogaanka xilligaa nimanka jaraakisadaa kala wareegay ilaa sagaal boqol labaatan iyo saddexdii bay cumaaniyiintu kala wareegeen ay bay meesha ka tuureen labadaa xilli nimanka saalixiyada la yidhaahdo salaadiintoodu xukunka isaga dambeysay sideed iyo labaatan suldaan bay ahaayeen waxaa ugu horreeyey nin la dhihi jiray cizidiin aybak waxaana ugu dambeeyey ninka la dhihi jiray asaalix xaaji sideed iyo labaatankaa sagaal kamida waa la dilay labiyo toban kamidana iyagoo nool baa jagada laga xayubiyo la casilay labiyo toban iyo sagaal markaa isku darta waa imis kow iyo labaatan sideed iyo labaatankii imisaa soo harta toddobaa caadi u dhimatay iyagoo xukunkiiyo jagada haya ninkii ugu horreeyey cijideyn abak lix boqol konton iyo shan markay ahayd baa isaga la dilay mamaaligtaas ninka ugu dambeeye waa saali xaaji ahaana saga toddoba boqol sagaashan iyo labadii baa xilka laga xayuubiyey xilka xayuubintiisaasay aada isu khilaafeen qaybtan kale jaraakisadaa xilka xukunkii la wareegtay magaali mamaaligta iyo boqortooyada iyagana toddoba iyo labaatan madax baa isaga dambeysay toddoba waa la dilay labiyo tobanna waa la casilay tobanna caadi bay u dhinteen iyagoo xilka hayo markay meesha ciidan isu soo haro waxba qoorta la casiy keliya ba yaalo marka qoladii kale waa la kala dhexli jiray soddon afartan labaatan mid walba caadi markuu dhintun baa la qaadi jiray laakiin raggani waxaa lagu wada luqada ciidan ku wada hadlo waa gacan iyo dil luqad kale ma yaqaan walidaalika talyaaniga laga sheegaa intay la tashadeen ciidankii buxuuli ciidan ma fikiro ciidan ma fikiro annaga dhaqaajina dha waa dhaqaajinaynaa ana looma diyaarinba ninkan nimankaas dambana ninka ugu horreeyey suldaankoodii ugu horreeyey waxaa la dhihi jiray adaahir barquuq sideed boqol iyo kow hijirada markay ahayd baa la dilay ninkii ugu dambeeyeyna waxaa la dhihi jiray qansum alguuri georgiyadaas iyo mongoliyada eriyadaas dadka ka soo jeeday ahaayeen isna waxaa la dilay sagaal boqol labaatan iyo labadii mid ay adeer u ahaa oo umaan bay la yihahdaa qabtay sanad kadib ba cusmaaniyiintii atraagtahabaa yimid isna way dileen sidaasay atraagtiiyo cusmaaniyiintu masar kula wareegeen sagaal boqol labaatan iyo saddex hijirada markay ahayd haddaba nimankaa bay toddoba lix boqol toddobaatan iyo lix ilaa sagaal boqol labaatan iyo lix saddex sanuu ka dambeeyey ninka la zakariya alansaari marxalo waa marxaladaas abrazu culamaaihaa xilligaas culimmadii ugu baarisaneyd ee fuqahada shaaficiyada ka soo baxday waxaa ka mid ahaa ninka la yihahda najmudiin ibnu rifca najmudiin ibni rifca waa nin badan qaala ibnu rifca waa darki qaala saaxibu lmalab labadaa isticmaal baa in badan arkay kutubta shaaficiyada shurux markaad qoyso qaala bnu rifca qaala bnu rifca qaala bnu rifca in badan baad arki ama qaala saaxibu lmatlab matlab kitaabkiisaa la yidhaahdaayo wuxuu kitaabkaa u bixiyey raximah llahu tacaala waa sharxu wasiit lilghazaali alwasiit lilghazaali shan mujalad baa lagu daawacayo intan la wadeeg waa isagoo daawacan wasiitkan ghazaali oo asalkii wajiiska ka weynaa waa kaa niri basiit buu nihaaya kusoo gaabiyey نهاية المطلب في رواية دلاية المذهب وهكذا وإمام الحرمين ودوري اللواتن مجلد وإنت عليك كتاب بسيط اللي هذا أمر أنا أرق مطلوع عن كوغين بالوسو قابية كينا كان وشن مجلد وإنت عليك والوسيطة لقو قابية وسيط كينا وجيز بالوسي قابية وجيز كي هكذا لقابيين وإسلا غزالي كان وجيز كي كسي قابية إستغنوا الخلاصة خلاصة المختصر wanaqaawat lmuctasar la yidhaahdo waa halkaa mujalad keliya marka wasiifkaasuu sharxayey annihaay almalab baa la yidhahdaa marka ama ibnu rifca lagu dhihi ama saaxibu lmalab baa lagu dhihi labadaba haddii lagu yidhaahdo waa nin waaxid baa loo jeedaay labaha moolid ijtihaadaad buu lahaa tacqiibaad uu nawowi ku naqdinayo leeyahay mas'aladaa nawowi way ka yar taraarsay buu leeyahay waxaa raggi ka dambeeyeyba kamid ahaa ninkaas wuxuu geeriyooday toddoba boqol iyo toban hijirad markay ahayd waxaa la noolaa laakiin ka dambeeyey qoys isdhalay oo fiqiga shaaficiyada aada ugu khidmeeyo ala suki la yihahdo ala suki aabbaha ugu weyne waa ataqiy subki cali bn cabdilkaafi abulxasan ninka labaadna waa wiilkiisii ataaj subki labadaa nin khidmad badan bay iyagana madhabka u sameeyeen taqiyudiin subki waalidka ah toddoba boqol konton iyo lixdii buu geeriyooday usuusha madhabka iyo furuucdiisana aada buu xaafid ugu ahaa minhaajka wuu sharxay laakiin sharxiisii maan arag alibtihaaj i ari minhaaj minhaajka nawowiyan rabna inaan aqrino wuu sharxay usuulu fiqhiga shaaficiyadana kitaabkii uu baydaawi lahaa oo usuulu fiqiga ahaa minhaaj usuul ayuu isagana sharxay dhaxduu kaga dhintay alibhaaj fii sharxi minhaaj buu bixiyey wiilkiisaa dhamaystiray waa iska halkaa mujalad isagoo ka badanna waa la daabacay waxaa la yidhahda alibhaaj fi sharxi minhaaj ataaj taqiy subki oo waalidkii ah iyo taajuddiin cabdilwahaab ibni cali ibni cabdilkaafi abu nasrin oo toddoba boqol toddobaatan iyo kowdii dhintay oo labadaba xufaadulmadhab ahaabaa isaga dambeeyey ataaju subkiga oo wiilkiisa ee dhammaystiraya kitaabtan kutub kaluu leeyah jamcu jawaamican usuulu fiqiga isagaa iska leh dabaqaatu shaaficiyati kubraana isagaa iska leh kutub kaloo fara badanna waa leeyahay raximah llahu tacaala raggii xilligaa khidmada badan madhabka u sameeyey waxaa ka mid ahaa jamaaluddiin cabdiraxiim ibn xasan alisnawi oo isna toddoba boqol labaatan iyo kowdii geeriyooday kitaabka tambiiha yareeshe ninka la yidhahdo shiraazi uu xifdisanaa baa la yidhahdaa min xufaadi madhabi fiqhan furuucan wa usuulanna kamid buu ahaa usuulu fiqiga madhabka markuu sharxayay isla minhaajkii baydaawi uu afar mujalad ku sharxay oo la yidhaahdo nihaayat usuul fii sharxi minhaaji usuul shuruuxda minhaajka baydaawi kuwa ugu qiimo badan buu ka mid yahay wuxuu shuruux badan kaga fiican yahay tacqiibkii falsafada iyo cilmulkalaamka ma laha aad buu uga yareeyey halka kutubta kale haddaad akrido ay ku dhahayaan nati hadal manihiis macnihiisu fariinu yahay ku siin intaadan i akriyin orad mantiq iyo falsafada soo baro haddii kale waad idulmari aadsa ii fahmi maysid luqadtaasay kutubu usuuli fiqi intooda badan raggii hore ama maxsuulka raazidheh ama xikaamka aamididheh ama baxriga zarkasho waxyar ka yaroondheh ama waxaad tidahdaa kuwa kalaba xataa rawdada ibnu qudaama oo muqadimadiisa laga boodo waa laga boodaa muqadimada lama akriso waayo mantiq mujarada wey haddaadan aqoonin wixii oo dhan ba waxaa wey halkaa intay ku istaagto ba kugu daba gadoomi ragga ijtihaad wuxuu kaloo leeyahay kitaab la yidhaahdo almubhamaat cala arawda rawdatu aalibiinkii nawowi mubhamaad wuxuu uga jeedaa meelaha madmadowga ku jiro istidraakaad iyo naqdi badan buu leeyahay nawowi masailkaa bay ka hoos baxeen buu leeyahay wuxuu kaloo leeyahay kitaab la yidhahdo atamhiid fii takriiji usuuli ala furuuci cala alusuul waa hal mujalladoo yaroo mabuuca weeye maanan soo qaadin waad ku soo qaadi waaye waa yaallaan isagana qawaacidda madhabka iyo masaaisha siay isu gelayaane laysu waafajin ayuu ku baraya tafana takriijkaana de shaaficiyada waxaa ugu fiican isaga iyo shahabudiin zanjani takrij fur cala usul waa mid wal ismi mid walbaa mujalad laakiin manhajkooda waa yar kala duwan yahay ragga yimid waxaa kamid ahaa shihaabuddiin aladraci raximah llahu tacaala oo toddoba boqol siddeetan iyo saddexdii dhintay ninkaasi aimada madhabkana kamid buu ahaa kutub badaanna waa ka qoray kitaabka kutubtiisana naqdi badan baa ku yaala istidlaalka xadiiigaana in badan fuqahada uga badnaa minhaajka laba kitaab buu ku sharxay baa la yidhaahdaa qunyat muxtaaj iyo quut muxtaaj in badan baa fiqiga ku arkay oo haddaan akrido ramli iyo ibn xajar ahaytami iyo maxamed alkhaiib shirbeeni iyo haddaad akrido waqaala adraci waqaala adraci wadaadadeeni soomaaliyeed buu dhibay markii minaadkan akrisan jiray wadaadadii buu dhibay mas'alay soo guurinayaan qaala aladraciyu laa asla lahu markay soo guuriyeen niyada marka salaada la xiranayo watarafudu bihaa sunatun qalbiga iyo carabku si ay isu kaalmaystaan wuxuu yihi waqaala aladraciyu laa daliila calayhi wax daliil iyo sabab lama arko masaailka dhowr masalo noocaas oo kaleeta ay dhibeen bay dariiqii muxaadeenna soomaalidu ay mari jireen hadal ah bay yidhahdeen muxaada waay maxamed waxay yidhahdeen markii ahfash laga sheekeynayo masaa'il baa laga sheekeyn naxwadiya wakhaalafahu lahfash umaad maqli markii dambe soomaalidu qaacida waxay isbareen xertu ah ahfash cilmi bandi kama ahe muran jacayl bay ka ahayd nin muran jacayl buu ahaa halkana waxay yidhahdeen adraci cilmi bandi kama ahe muran jacayl bay ka ahayd adaa masaa'il badan uu naqdiyey kutubtiisi ma maqal wax la daabacay ruuxiisi laakiin waxaa maطbuuca hal mujalad oo la yihahda fataawa adraci baan arkay ana maktabadaha ma anan ku arag laakiin nin wataan isbuuc meel wada deganayno isbuuci baan akriyey markuu aad bu ufawaaid badan yaho xataa minhaajka masaa'ila buu tacliiqinaya wuxuu barbar dhigayaa celaalaadka ereyada qaarkood oo minhaajka nawowi adeegsaday waxaa ka fiican bu leey kuwii muxararka raafici ku yilaa ka fudud tan saasay ku qaldan tahay masalada saa uu yihi hadduu sidii raafici u qori lahaa mugdigaa ma garan saa uma qaldantay naqdi badan buu leeyahay marka iyo masaa'ilu nawowi ku khilaafo masaailka haddaba raggii isnawi dheh adraaci dheh raggii ibnu jibdiil min rifca dheh aala subki dheh hadallo badan baa soo baxay masaa'il cusub oo la fatwoonayo oo madhabkii la ilxaaqinayo la raacinayo o la isku khilaafaya haddana iyo nawowi iyo masaa'il lagu naqdinayaa soo baxday xilligaa ragga jibdiil waxaa ka mid ahaa waa toddoba boqol sagaashan iyo afartii geeriyooday ninka bins darkashi kibaaru fuqahaai shaaficiyana ka mid ah kutub badan buu leeyahay culum quraanka alburhaan fi culum quraan buu leeyahay xadiidka haddaad u tagta alistidra alajaaba fii mastadrakata cayshata cala asaxaaba buu leeyahay kutub badan buu leeyahay usuulu fiqiga shaaficiyada sideed mujalad oo intaa la ego mawsuucuu ka qoray albaxru lmuxiit fii usuuli lfiqi isagaa iskale minhaajkana sharaxiisa waa arki doonaaye addiibaaj bitawxiidix minhaaj buu leeyahay khaadimu rawda xawaashidii oo dhan ninkay isu keeneen xalay soo marnayna isagu ahaa min kibaari fuqahaai shaaficiyati usuulan wa furuucan buu ahaa raximah llahu tacaala waxaa kaloo arki doona minhaajka axaadiistiisana wuu takriijiyey oo waxuu u bixiyey adahab igriis maxaa letaha fatxu lcasiiska adahab ligriis fii takriiji xadiidi rafci fatxi lcasiis almuctabarna wuxuu ku takriijiyey axaadiista minhaajka almansuur fi qawaacidi qawaacidi fiqiyada ee madhabku leeyahayna kitaabku ka qoray raximah llahu tacaala axkaamu masaajid kitaaba wuu leeyahay intaa waa wada mabuuc kutubtiisaaso dhan marka aimada shaaficiyada isagana masaa'il badan ka hadashay waxaa kaloo yimid in la yidhahda siraajdiin ibn mulaqin abu xabsin cumar ibn raslan oo sideed boqol iyo shan isna geeriyooday isagana xufaad xadiidi wlfiqhi buu ahaa madhabkana usuushiisa iyo furuucdiisaba waa yaqiinay haddana dhinaca kale nin mutasawif kabiira buu ahaayo labisa alkhirqata baasha la xirto ee ijaazada lagu qaato ragga xirtay buu ahaa kitaab wuxuu leey aada u qaraa'i badano dabaqaatu lawliyaa la yidhaahdo oo mararka qaarkood iho ninkiisa wax ka noqdeen waana sheekh ibn xajar iyo rag lamida shuyuukhdoodii wey kutub badan buu leeyahayo shuruuxda minhaajkan ugu tegi doonaa iyo khadamaadka loo sameeyey afar mujalad waxaa lagu daabacay cijaalat lmuxtaaj ilaa tawjiihi minhaaj waxaa kaloo si leeyahay laba mujalada tuxfat lmuxtaaj ilaa adilati minhaaj kitaab kaloo muawal uu leeyah minhaajka uu ku sharxay oo cijaaladu mukhtasar soo koobay u yahay laakiin magaciisa maahane wax la daabacay ma maqal isna masaa'il badanoo iska hadlay buu leeyahay waxaa yimid rag kale oo ka mid yihiin jalaaluddiin ilmaxalli oo isna sideed boqol lixdan iyo afartii geeriyooday oo culumta fiqiga shaaficiya usuul iyo furuucba aada u yaqiinay waxaa ka mid a kutubtiisii ma wadan u malaynayaa usuulu fiqiga jamcu jawaamici sufki wuu sharxay albadru aalic fii xalli alfaadi jamci ljawaamic oo laba mujalado matbuucu leh minhaajkana wuu sharxay waa u tegi doonaa shuruuxda minhaajka kanzu raagibiin fii sharxi minhaaji aalibiin buu leeyahay afarta sharax ee shuruuxda minhaajka muctamadka uu ku jiraa ee biyokama dhibcaanka ninkaasna raggii waxyaabaha qaarkood ka hadlay buu ka mid ahaa waxaa juhuud lahaay oo kale shaykhulislaam zakariya alansaari abu yaxya moxamed ibni axmed ibni zakariya oo geeriyooday sagaal boqol labaatan iyo lixdii oo xadiidka iyo luqada carabigana wax badan ka yaqiinay laakiin fiqiga shaaficiyadii ka shaqayntiisa u badnaa mar wuxuu sharxay albahja alwardiya oo alxaawi sagiir lagu nadmiyey oo algurar lbahiya fii sharxi bahjati lwardiya buu leeyahay waa mabuuc mar wuxuu leeyahay minhaajka nawowi mukhtasaraho almanhaj la yidhaahdo ama manhaj manhaj ulaab isagana rag badan baa sharxay isna madkuuc wey wuxuu kaloo leeyahay asna almaaalib sharxu rawd aalib rawd aalibki ismaaciil ibn lmuqri uu ikhtisaariyey rawdatu arawda ibn nawowi ilaa lix toddoba mujalado intaa la-eg buu ku sharxay zakariya alansaari raximah llahu tacaala marxaladaas juhuud badan bay ka tageen naqdi badanna masaa'il badan bay imaamu nawowi iyo raafici ku sameeyeen shuruuxdii minhaajki iyo ka hadalkiisuna way badatay saan shuruuxda ku arki doono intaasoo dhan minhaaj way wada sharxayeen wixiibaa kala shaandhayn u baahday marka acmaashaa intaa markay dhacday dhowr boqoloo sanana ka soo wareegtay juhdigii nawowi nawowi wuxuu ahaa lix boqol toddobaatan iyo lix waxaan leeyahay labadaba boqol wax ku dhow sagaal boqol labaatan iyo lixna waan maraynaa waa boqol iyo konton sanaan u malaynaya taqriiban markii ka soo wareegtay baa ilaahay wuxuu keenay subxaana watacaala laba nin oo aimadii shaaficiyada kamida oo la yihaahdo ibn xajar alhaytami iyo muxamed ibn axmed ibn xamzat ashams ramli aljamaal ramlina waa la yihahda ashams ramlina waa la yihahda ramligu waa laba isfashay shihaabudiin ramli iyo shamsudiin ramli shihaabudiin ramli waa waalid labada nin bana sheekh buu u yahay labadoodan mar baan isbarbar dhigi doonaa laakiin juhuudoodii ma waxay tacriifin doonaa marka iyo camalkay qabteen laakiin hadday isku soo haraan ramli iyo ibn xajar iyo sharaxooda markaan afarta sharaxee muctamadka ah labadooda iyo kii maxalli iyo ka maxamed alkhaiibi sharbini muqni muxtaaj markaan afartooda isbarbar dhigayo baan insha allahu tacaala labadooda isku soo hari doonaan markaasaan labadooda gaar uga sii hadli doonaa insha allahu tacaala haddii caawa ka gaarn hadii isbuuca dambe noqotaba laakiin labada nini haytami wuxuu dhashay sagaal boqol iyo sagaal hijiradu markuu ahayd sagaal boqol toddobaatan iyo afartiina wuu dhintay haytami haytamta loo nisbaynayo waa tuuladuu ku dhasho masar ku taalla oo la yihahda tuulada maxallata abilhaytam baa la yihahda meel abilhaytam la yihahdo ku dhashay tuulo yar haytami nisbadu halkaasay ka socotaa halka ramli ramlada filistiina ay ka socota nisbada meesha asal ahaan aabbihii iyo reerkooda xagga ka soo jeeda marka maadaama nisbada aabbihii watay isna sidii baa loo raaciyey isagoo yar baa waxaa la yidhahdaa minhaaju nawowi xifdiyey zakariya alansaari iyo shihaab ramli baa shuyuukhdiisii ahaa agarkiisa inta badan madhabkan uu ka shaqaynayay kitaabka ugu weyne uu madhabka ku leeyahay waa tuxfat lmuxtaaj fii sharxi minhaaj muqadima axadramiyana wuu sharxayo almanhaj qawiim baa la yihahda waa hal mujaladina mabuuc wey irshaadka ibn lmuqri wuu sharxayo alimdaad iyo fatxu ljawaad buu ka sharxaysan xalay soo sheegnay fataawana wuu leeyahay alfataawa almakiya la yihahdo iyo alfataawa alxadiiiya fiqiya xadiiiya labadaba waa leeyahay ibn xajar haytami raximah llahu tacaala ninka labaad waa shamsudiin ramli muxamed ibni axmed isana reer masar bu ahaa masar buu ku dhashay weliba deegaanka iyo degmada manuufa ayuu ahaa ashaaficiyu sagiir baa la dhihi jiray sagaal boqol sagaal iyo toban sano markay ahayd buu dhasho toban sano uu ka yaraa haytami ninka la yihahda haytami uuna ka dambeeyo kun iyo afar sano markay hijiradu ahayd buu dhintay taqriiban soddon sanona waa ka dambeeyey soddonkaa toban uu ka weynaa haddii laga reebo da ahaan cimri ahaan labaatan sanuu dheeraa markay isdheeraayeen markay dhimanayeen raxmat ullaahi calayhim jamiica lenaytamina lixdan iyo shan meelahaasuu ku dhintay ninkan kalena siddeetan iyo shan buu ku dhintay raxima allahu tacala dadiisu ahayd ninkani aabbihii baa faqiihu misre shaaficiyada u ahaa markuu geeriyooday kursigii aabbihii buu dhaxlay ilaa markii dambe la yihi mufti shaaficiyati fii misr wuu ka sii gudbay oo faqiihu diyaari masriya laqab la yidhahdiya taytan la yidhahduu qaatay raximah llahu tacaala zubadka ibn raslaana gaayat lbayaan waa ka ku sharxay sharxaysa ugu weyse waxaa weeye nihaayat lmuxtaaj fii sharxi minhaaj kitaabkiisa ugu muhiimsane ugu weyn kitaabkaa wey raximah llahu tacaala haddaba su-aal baa iman karto maxay ku kala duwan yihiin kala shaandhaynta nimankan iyo kala shaandhayntii nawowi iyo raafici ay sameeyeen waxaa lenahay saddex arrimood baa la taaban ka kamida waxaa la taaban karo ay ku kala duwanaayeen kow kala shaanqayntii nawowi iyo raafici kutubtii asxaabta oo dhan bay ururinayeen halka labada nini waxay dul taagnaayeen ay wax ku miisaamayeen ay ahaayeen dadaalkii raafic iyo nawowi iyo kutubtooda muxararka iyo minhaajkay ag wareegayeen ama fatxulcasiiska iyo rawdaha intaasay ku meeraysanayeen iyagu juhdigoodu wuxuu farac ka ahaa kutubtii raafici iyo nawowi masaa'ilka lagu qabsaday masaa'ilka cusub say u raaci karaan qawaaciddii ay raaceen halkaasay wareegayeen waxaa kaloon dhihi karnaa waxay ku kala duwanaayeen haytami iyo ramli taa waxaa u dheeraa ijtihaadaadkii culimmada shaaficiyada qarnigii sideedaad iyo qarnigii sagaalaad iyo baaqigii qarnigii toddobaad intiisii dambe ijtihaadaadkii fuqahada shaaficiyada u dheeraay ay ka hadlayeen labada imaam ee kaleetana xilligaa wixii ka horeeyey bay kala shaandaynayeen masalada masalada labaadna waa la tilmaami karaa masalada saddexaad ee la tilmaami kara waxaa weeye aimada raxmatullaahi calayhim masaa'ilka lagu qabsaday labadan imaam baa qaaciide u ahayd labada imaam intii suuragala inay difaacaan laakiin marwar bay taladu faraha ka bixi dee bashar wey khata aada aragtoo cad aadan difaaci karin jus-iyadaa waxaan ugu tegi doonaa masaa'ilka daciifka ee fi lminhaajiya iyo alqilaat lmuctamada markaan labadaa ka hadlayna insha allahu tacaala intaa haddii aad ogaato tanqiixii madhabka iyo adwaarta inala galay kutubta silsiladoodiina wax badan baad ka soo baratay asxaabu lwujuuhi iyo weji waxay tahayna waad soo martay masale kaleaan dib kugu celin waa almasala alkhaamisa ariiqat alciraaqiyiin wa ariiqat alkhuraasaaniyiin maxaa ariiqadan looga jeedaa man hum asxaabuhaa weli ma kala socdaan mise waa isku darmadeen masaa'ilkaasaan iyadana rabaaqayn cashirkayga caawa inaan wax ka ihaahdo taa adwaartii shan tahayd baan intaa hore kaga baxay curfiga taariikhda shaaficiyada iyo kutubtooda ereyga isticmaalkiisa ariiqat alciraaqiyiin iyo ariiqat alkhuraasaaniyiin ama ariiqat lmaraawiza ama haadaa ariiqaani ama aruqu in badan baad isticmaalkaas arki marka daba saddex arrimood baa ugu muhiimsan waxaad u baahan tahay inaad ogaato maxaa looga jeedaa macno ahaan labadan ariiqo yaa abrasurijaasheeda iyo ragga aimada ee shaaficiyada la yaqaano yaa ka mid ah ee mid walba ka tirsan xaggey ku dambeeyeen ma sidii bay u kala socdaan mise laba webi kala bilaacay bay ahaydeen haddana wuu isku soo darmaday saddexda masalaha ugu muhiimsan ma ama masalada koobaad maxaa looga jeedaa aan suuro yar ka bixiya marka sida ay ku timid imaamu shaafici arday buu lahaa ardaydiina arday bay kiciyeen ardaydii arday kale ay sii kiciyeen caalamka islaami baa lagu kala fiday labada meelooda ugu waaweyn waxay ahaayeen khuraasaan oo ma waraa nahri ay raacsan tahay iyo baqdaad oo caasimadii ahayd iyo ciraaq baa loo batay labadaasuu madhabka xoogga culimmadiisu u bateen hadday labadii u bateen qolo walba madhabkii in la diiwaan geliyo taariikhdiisi iyo culimmadii madhabka iyo asxaabulwujuuhi waxay yidhaahdeenna la qoro maxay isku khilaafeen maxay isku waafaqeen hadday iskhilaafeen in mise qowl bay isku khilaafeen in la diiwaan geliyay noqotay caalamka isgaarsiintan maanta taalla ma taala xaggaa culamaa ijtihaaday xaggaana culamaa ijtihaaday ha la qoro madhabkii ha la diiwaan geliyo khilaaf iyo ijmaac ha la sheega marka la yidhaahdo nin walba intuu og yahay buu sheegaa reer khuraasaan nin baa bilaabay arday badanna kiciyey saa arki doono madhabku wuxuu xikaayonayaa marka masalada markuu yimaado masaladaa madhabka hal qowl baa la isku waafaqay waa inta u ogyahay mid reer ciraaq oo dhinaca ka jiray baa imanayo masaladaa laba qowl baa la isugu khilaafay buu dhihi mid qoladana wuxuu soo guurin khilaaf laba wej ah ku kalaa saddex soo guurin xikaayat lmadhabi fi lwifaaqi waalkhilaafi bay ku kala duwanaadeen masaa'il bay waxna waa iswaafaqeen masaailna way ku kala duwanaadeen waxaa timid su-aala masaa'ilkan madhabku qolana itifaaq bay soo guuriyeen qolana ikhtilaaf bay keeneen ama qolo khilaaf laba qaybood ay keeneen qolana khilaaf saddex qaybood ay keeneen qolaa afar keentay qolaaha laba keentay waa lagu kala duwanaaday madhabka masaailkan ma itifaaq ba ma ikhtilaaf ba ikhtilaaf hadday tahay intee weye imise qowl weye walidaalika ba waxaan leenahay waxay leeyihiin ariiqo waxaa looga jeedaa xikaayat lmadhabi fi litifaaqi walikhtilaaf ma la iswaafaqay ma la iskhilaafay qaar baa hal wej soo guurin qaar baa laba soo guurin qaar baa saddex soo guurin ciraaqiyiintana hal bay kala dhaxleen soo guurintaa reer khuraasaanna hal kala guurin bay kala dhaxleen masaa'il bay ku kala duwanaadeen marka ariiqa alciraaqiya haddaba waxaa loo jeedaa waa qoladii masaa'ilka ay ku kala duwanaayeen ariiqa alkhuraasaaniyana qaabkay usoo guuriyeen masaa'ilkaasaa loo jeedaa hada kullu ma fi lamri ayib qolo walba khilaafkii la soo guuriyey iyo itifaaqa la soo guuriyey in la kala tarjiixiyo markii la rabo ariiqeyn ama duruq baa la kala rajaxaya laakiin waxay ariiqeyn iyo duruqu xikaayonayaan waa khilaaf ama qawla ama fi lmadhaba ama awjuha u kala duwan labada ariiqa marka la isbarbar dhigo mid baa waxbay ku fiicanta yidhahdaan ariiqada ciraaqiyiinta ah baa ku fiican markii dabdiga nusuustii riwaayadooda la yidhahda nusuusta imaamu shaaficiya ardaydiisii alfaada laga warinayo marka la yidhaahdo reer ciraaq oo ahlu riwaaya ahaa oo culimmadii xadiidku meesha ay fadhiday raggaasaa dabdiga riwaayada ku fiican bay yidhaahdeen markii la yidhaahdaa mas'alada usuushiiyo qawaaciddale tafriicaadkeeda ha lagu aadiyana ariiqada khuraasaaniyiinto nimankii axnaafta ahaa ahlu ra'yigaa la dartay baa dhinaca ku fiican saasay culamada qaar soo guuriyaan masalada intaadaan kaga gudbo mas'alada labaad waxaa weeye yaa ariiqadan kala raacsan aan qolo walba afar shan nin ka sheego ariiqada khuraasaaniyiinta waxaa sheeku ah waxaa leeay ariiqada ciraaqiyiinta waxaa sheeku ah nin la yidhahdo abu xaamid isfaraayini abu xaamid isfaraayini saddex boqol afar iyo afartankiina wuu dhashay afar boqol iyo lixdiina wuu dhintay isagaa diiwaangelinta iyo riwaayada madhabka iyo intee kufaaqa iyo khilaafa baqdaad buu fadhiistay isagaa si fiican arday badan u kiciyey sheikhu shaaficiyati bibaqdaad baa waktigiisa la dhihi jiray ilaa toddoba boqol oo faqiihba casharkiisa fadhihi jirtay baa la yidhaahdaa ragga u mashuursan ee ariiqadiisii soo guuriya waxaa ka mid a alqaadi abulxasan ilmaawardi raximah llahu tacaala wuxuu leeyahy kitaab alxaawi alxaawi kabiir baa loo yaqaan xaawi sakiirkii raasicisa loo qaba farqiyo ilaa taqriiban sideed iyo toban mise sagaal iyo toban mujalad baa lagu daabacay min afdali kutub ilfiqhi wey gaar ahaan masaa'ilka aan naska lahayn tacliilka iyo qaacidaday gelaysa marka la rabo ninkii malaka fiqhiga inuu yeesha doonayaay calayhi bilxaawi bilmaawardi laakiin fiqigaysa markaad qaadanayso xagga caqiidada iska yerjir ittahamuuhu bilictizaali ittahamuuhu markaan ku leeyahay sugnaanshaheedaa la ysku haystaa laakiin waaba haddii waxaa la sheegayba feejignow kutub badanna waa leeyahay waxaa raggaasoo kaloo ka mid ah alqaadi abuayib aabari aahir ibni cabdillaahi bni aahir isagana afar boqol iyo kontonkiibay labadooduba geeriyoodeen maawardi iyo abuayib aabari hadday fuqahada shaaficiyadu wa qaala abuayib laba abuayib bay leeyihin oo mashhuura abuayib ibni salama adabbi iyo abuayib aabari ninkan dambaa aada caan u ah marka la ilaaqo waxaa saddexeeya ninka la yidhaha alqaadi abu caliy albandaliji ragga qudaad bay ahaayeen ukiis oo isna afar boqol labaatan iyo shantii dhintay jumaada alula sida kutub badan buu leeyahay addakiira iyo atacliiqa iyo kutub badan buu leeyahay raggii ciraaqiyiinta ka aflaxay buu ahaa israayiini waxaa kaloo kamid abu caliy sinji nin la yihahdo xusein ibn shucayb almarwasi oo afar boqol labaatan iyo toddobadii geeriyooday waxaa mukhtasar museynna sharax ka alifay laakiin maanan arag waxaa kamid a mid almascuudi maxamed ibn cabdilmalik ibn mascuud almarwasi oo afar boqol iyo dhowr iyo labaatankii geeriyooday abubakr alkafaal almarwasi bay saaxiibo ahaan jireen mukhtasar musanina sharax fiican buu sharxay bay ragga hore soo guuriyaan laakiin maanan arag ar lixdaa nin haddaan kaga gaabsado ariiqatu waxbaan ka booday baan u malaynaya marka raggan waxaan isku daray raggii ciraaqiyiintahaa iyo labaduba iyo raggii khuraasaaniyiintahaa marka ariiqadooda raggaasoo isugu jira ciraaqiyiin iyo khuraasaaniyiin qolaba sheekoodii abu xaamid israayiini iyo abubakr akafaal marwasi oo isagana khuraasaan ahaa iyo ardaydiisii labadaas bay ariiqadaa kala lahaayeen kadib culamo ka dambaysay baa soo baxay qaarkoodna soo gaaray oo yihi bakala qaybsanaantan dan maehe labada ariiqa hal kutub aan ku jamcino raggaa waxaa ugu caansan abu cabdillaahi alxaliimi oo afar boqol iyo saddex dhintay shaaficiyadana marjicooda ahaa shak imaam alxaakim shaykhu lbayhaqi ahaa oo shucab limaan uu kaga dayday kitaabkiisa alminhaaj fi shucab limaan nin kale arruyaani cabdilwaaxid ibn ismaaciil oo shan boqol iyo labadii dhintay qaadi lqudaad kitaab mabuuc wuxuu leeyahy baxrulmadhab la yihahdo wahuwa cala smi baxr waaye bad waaye kitaabkiisaas waxaa kamid abu isxaaq ashiraazi oo qoray kitaabkiisa almuhadab fii usul i iqi fi iq nawowina majmuuca uu ku sharxay waxaa kamid a imaam alxaramayn oo kitaabkaan idin tusayay nihaayat malab fii riwaayat madhab ama diraayat madhab isaguna qoray waxaa kamid a almutawali shaafici ninka la yihah cabdiraxmaan imaamun naysaburi oo isagana kutub badan fiqiga shaaficiyada ka qoray madaaris nidaamiyana macalinka ahaan jiray waxaa kamid abu xamid alghazali oo kutubtiisa basiid iyo wasiid iyo wajiiz iyo khulaasaba wax badan aynu ka soo sheekaynay intaasina labadii ariiqay isu geeyeenoo duruqa kala wax socda wakti badan ma daa'imin laakiin xikaayadooda iyo tasmiyadooda madhabka ku hadlay walidaalika agarka culimmada arki maysid wax duruqaas aada usii tacriifinaya oo wakti badan kusii dhuminaya intaas iyadana masalada duruqda ayaan kaga bixi insha allahu tacaala masalada lixaad baan u gudbiy oo kaleo tarjiixaat nawowi maadaama imaam nawowi aan u soconno laba mas'alo imaamu nawowi la xiriirta baynu halkan israacinaynaa isku xojisiinaynaa mas'alada koobaad waa tarjiixaat nawowi wa maraatibu kutubi imaamu nawowi kutub badan buu leeyahay tarjiixaadkiisa qowlkana raajixana marar buu warkiisu iskhilaafaa kutubtiisa kala duwan laakiin lilfaaida kutubtiisu waa laba kutubna waa kutub fi madhab ah kutubna waa kutub caama markii uu riyaad saalixiinka qoray iyo aladkaar iyo atibyaan iyo sharxu muslim iyo tahdiib اasmaai wاlugaat iyo waa kutub caama oo madhab khaaskumaaha waxaan wax kaga hadli doonaa masalada dambe oo ikhtiyaaraat nawowiya oo khaarij madhabka ah laakiin tan waxaan ka hadlaynaa madhabka markuu taqriirinayo ee madhabka sidana raajixa leeyahay masale uu ku rajaxay rawdaha baa mid ka duwan tarjiixeedu minhaajka aad ku arkay oo tasixu tanbiihaad mid ka duwan ku arkay oo majmuucaad mid ka duwan ku arkay mararka qaarkood seed yeeli nawowi baa kan rajaxay haddaad tirahda fi minhaaj rawdada kan kaluu ku rajaxay baa lagu dhihi haddaad tirahda rawdadu ku rajaxay waxaa khilaafsan baa lagu dhihi tarjiixiisa majmuuca kutubta nawowi tarjiixaadkiisa see loo kala hormarin marka iskhilaafaan waxaynu leenahay imamu nawowi raxima allahu tacaala mushkiladaan runtii mushkilo jirta wey saaxiiba ibn xajar alhaytami iyo saaxiibu sulam mutaal sulam lmutacalim iyo waxay leeyihiin kutubtiisu say u kala dambeeyeen bay u kala raajixsan yihiin waxaa ugu dambeeyey kitaabka la yidhaha ataxqiiq fii sharxi lwasiq kaasaa ugu dambeeyey alaakhir falaakhir baa aqwaasha la qaadanaya haddaad mas'alada ka weydo darajo ahaan waxaa ku xiga almajmuuc isna muna dhamaystirin sharxu muhadabka masalada tarjiixa waxaa ku xiga atanqiix saddexdaa kitaab muna dhamaystirin saa darteed abwaab badan oo kamida fiqigii tarjiixaad iyagu maba gaarinba kitaabka maan mualifin waxaa ku jira yidhaahdeen kuwaasi waa ta'liifka isaga khaaska wa abaqadaa abaqada ku xigta wixii mukhtasaraadeed kitaab kale ka soo gaabiyey wey sida arawda rawdat aalibiina wacumdat muftin fatxcasiiz uu ka soo gaabiyey kadib waxaa ku xigoo ka horeeyey taariikh ahaan minhaaj aalibiina muxarar laga soo gaabiyey waxaa intaa ka sii horeeya oon taxqiiq madhab aada u ahayn fataawaahu fataawada nawowi marka laga baxo buu ka sii dambeeyaa tarjiixaadkiisa madhabka ee sharxu muslim alminhaaj i mslim ajaaj la ihahdo kaa kadib uma tasxiixu tanbiih uma nukat tanbiih sagaalkaa dabaqadood bay ka dhigeen ibn xajar laysan wuxuu leeyahay algaalibu taqdiimu maa huwa mutatabbacun fiihi kataxqiiqi falmajmuuci fatanqiixi fadi waxay faaiidaysaa tartiib iyo tacqiib waa taqaanaa sooma uma maa huwa mukhtasarun fiihi kaalrawdati falminhaaji wanaxwu fataawaahu fasharxu muslimin fatasxiixu tanbiihi wa nukatuhu min awaa'ili ta'liifihi wanukatuhu nukadkiisuna min awaaili taaliifkii bay kamid tahay fahiya muakharaة camaa dukir waa tuxbaha tuxbata muxtaajisku waa soddon iyo sagaal usaa ku leeyahy haddana laakiin masalo kaleu kugu baraarujinaya wuxuu leeyahy tartiibkaasi waa sida haalibka lakiin mararka qaarkood baa tartiibkaa la khilaafi karaa walidalika saas darteed wuxuu ku ley wahada tartiibu asaabiqu taqariibu wailaa falwaajibu fi اxaqiiqati cinda tacaarudi hadihi اkutub muraajacaةu kalaami muctamadi اlmutaakhiriina waitibaaci maa rajaxuuhu minha markaad masalada waa qaacido guude markaad u timaado masalo kasta mutaakhiriinta aimadii dambe qowlkay rajaxeen baad qaadanaysaa hadallo badan oo sidaasoo kaleeto xaashiyada iidaax aliidaax fii manaasik اxaji nawowi xaashiyada ibn xajar haytamina hadallo saasoo kaleeto fara badan baad ugu tegey laakiin ogo waa mushkilad jirta tarjiixaadka nawowi fi madhab inay iskhilaafaan masalada ka dambaysa toddobaad haddaan u gudbo waa ikhtiyaaraadka imaamu nawowi raximah llahu tacaala imaamu nawowi marna madhab buu naqliyaa marna masale isaga raajix la ahaa buu rajaxaa madhab markaad ka sheekaynayso ee tarjiixinayso adiga maxaa kula saxsan maaha waa naqli aimaad ka soo gurinaysaa ka madhab ahaan sidaasaa raajixa baad leedahay taasi waa naqli aimaa laga soo gurinaya ama ku qanacsanow shaksi ahaan ama ku qanacsanaan marna waa masalada adiga agtaada xuja iyo daliil ahaan waxa raajixa imaamu nawowi masaladan waxaan kaga hadlayno masaa'ilkii isaga shaksi ahaan ikhtiyaaraadkiisa uu lahaa ka waran badanaana waxay dhacdaa khaarija kutubi madhab sida sharxa saxiixu muslim iyo kutubta lamidka ah markuu kaga hadlayo masaa'ilka ikhtiyaaraad gudaha uu dooranayo oo masaail uu rajaxaya tusaalayaal baan soo qaadan doonaa ikhtiyaaraadkiisaasaa waxaa la yihi marka erey lasoo koobo daciifatu madhaban qawiyatu xujatan wa daliilan madhab ahaan markii la qiimeeyo madhab ahaan qawaaciddeeda waa daciifo wax badan nusuustii madhabka uu khilaafaya markii xujo iyo daliil ahaan la eegana haaliban isaga qowlkiisaa raajixa ka daliil ahaan aimo kaloo muslimiino waafaqdayna waa la helaya dhowr tusaalaan kusiiyo hilibka geela ma laga weysaysanaya almadhab la nawowi fii صaxiixi muslim wuxuu doortay alraajixu daliilan in laga weysaysanayo mas'aladabaas qofka sooman duhurka kadib ma cadayanka cadayga u cadayda karaahiye miyaa nacam makil madhabi sida raajixa laakiin daliil ahaan imaamu nawowi wuxuu rajaxayaa madhabka musaniyo akar culamaai oo ah inayna karaahiye ahayn waraajixu daliil ahaan inayna karaahiye ahayn way banaa mustaxab tahay mutlaqan weyu le masale saddexaad wuxuu ka hadlayaa qofkii weysaystay isagoo kufeyn ama sokis qaba kadibna dusha ka masaxa kadibna iska siiba lugihii dibba u dhaqayaa mise uu iskaga tukanayaa fi lmadhabi lugaha dhaqaysaa sababtoo lugahani imaa inay kuf ku jiraan oo la masaxo ima ay banaan yihiin oo dhaqan yihiin hadda waa banaan yihiin mana dhaqna lama ogola marka ay ku tugata marka waxay yidhaahdeen waa inaad dib u dhaqdaa lugihii isagu wuxuu rajaxayaa inaynan dhib lahayn wax dhaqitaanana aan loo baahnayn ee talaada ku tukan markaasu wuxuu raacayaa madhab kale madaxa haddaan timaha masaxo kadibna aan soo xiirto mar laba dib u masax maadi dhahaysaan maya timihaan masaxay waan xiiray dhib male sokiskii aada masaxday waad bixisay timiya la xeeray muxuu ka duwany halkaas ragga maraya madabkaas uu qaadanaya nabi raxima allahu tacaala markaasuu wuxuu leeyahay isagaasa raajix wahuwa almukhtaaru alaqwa qowlka mukhtaarka ee xooga badan kaa wayuu leeyahy waxaa ka mid a qof jiran xanuun laba salaadood ma loo jamcin karaa fi lmadhabi la niyo wuxuu doortay nacam cudurkii iyo mashaqadii safarka iyo maralka waxba kama duwana saa darteed raajix daliilan waa sida waxaa kaloo la ka hadlayaa haweenta caadada ninka qabta ninkeedu xiriir gogoleed galmo ma dhexmari karto qawlan waaxida laakiin mubaashara fii maa bayna surati warukbatayni lowyi iyo xudunta inta udhaxaysa sirkoodu ma iska gaari karaa fi lmadhabi maya cinda nawowi nacam cala saxiixi misaalku rajaxay ka mid tahay kanaa waa daciif laakin kadililaan iyada xoog badan waxaa kamida bay yidhaahdaan masaalku waa fara badan yihiin raka labada rugni ee qasiireynka ah ictidaalka markaa rukuucda kasoo toosto aadan sujuudinna waa rukni qasiira shaaficiyada in la dheereeya lama ogola nawowi wuxuu leeyahay araajixu waa la dheerayn karaa nabigu intuu istaago xataa qulnaa qad nasiya waa kay saxaabadu yidhahdeen uba halmaama isdhihi jirnay daliil ahaan dheeraynta in la dheerayn karaa xoog badan buu leeyahay madhab ahaanse maya wayba kaa buri salaada haddaad dheerayso beyculmucaadadaan kusoo gabagabeeye dukaanada hadda aad timaadaane alaabta beycu ku qoran yahay intaad alaabta qaadata lacagtaysiisa lacag lagu soo celiye bicti iyo qabilto aan la dhihin baa beyculmucaadaad la yidhahda lacagtana iska dhig alaabtana qaado beeca ma asaxay fi lmadhabi maya nawowi isagu wuxuu dooranayaa nacam saxiixa waana alqowl qadiim ishaafici raximah llahu tacaala hal masalaan kugu baraarujiye haddaba ninka imaamka ah madhabka u nisba sheegta hadduu masaa'ilka qaarkood daliil ama qowl kaleo madhabka ka baxsan raajix la noqdo oo qowlkaa uu qaata madhabkii kama bixin shaai imaamu nawowi intaasoo ikhtiyaaraad buu leehay albagawi intaasoo ikhtiyaaraad uu leehay qaadi xusein qafaari shaashi ibnu khusayma ikhtiyaaraad iyo tarjiixaad madhabka ka baxsan bay leeyihiin wamaa zaaluu shaaficiyata kadalika naxnu haddaad masaa'il noo muuqday daliilku sida shaaficiyada ka duwan aan dhahno kaasaa raajixa macnaheedu maaha shaaficiyan aan ka baxna aan ka tagnay maa zilnaa shaaficiyiin lakiin haddana masaladu daliilkeedu si kale noogu soo baxo waanu rajaxaynaa yaan ka baranay aimadii hore shaaficiya aan ka baranay marka masalada masala aqaqaqaq laga keena maaha aimada waxaan ka baranay tii daliil kale kugu xoog badnaana rajax asalkana taadii isaga baaqi ilaa daliilku ku cadaaday lakin daliil hadduu ku cadaado ka kala rajax oo yaaba yaad ku dayateen minaaska nawi raacsan berihiin ha nawi laftitaasaa samayn jiri maxay diidaya adiga hilibka geela ka weysayso walaa minhaajka ma qorin nawowi waa ku qoray fi saxiixi muslim haddaad nawowi ii keentaa na nawi lan ku keena haddaad daliil ii keentaa na daliilan ku keena yaa laga ya yaa ya yay xaraanka mamnuuc ka tahay saas darteed masaladii daliilkoodu noo cadaada daliilkaanu raacina macnaheedu ma aha inaan shaaficiyada ka baxnay shaaficiyaan nahay weli laa daaciya hadda inaan xanafi noqdo amaan xambali noqdo amaan maaliki noqdo amaan daahir noqdo laa daaciya anigoo shaaficiya min aqwa madahibina uu yahay baan masaladii daciifa ee madhabku leeyahay ee daliilkeedu cad yahay baan dhihi culimadeena khsaas ay dheheen sayna laha siiyo laakiin masaladan waa laga hayaa iyagoo laga hayaa ana shaaficigayi baan barjuuxna waa ka dhigay umal maalin masalada inay caadi noqoto inaad ogaataan waana la samayn karaa madhabkiina lagaa bixi maayo adna ha u qaadanin mar hadduu madhabku masaajilka qaarkood aad khilaaftay isaga dhama laaq inaad ku salaxdaynayta niman ba waxayna yidhahdeen shaaficiyadan weyna dhibtae xanaabilo wadanka aan geyni oo maxaad soo kordhisay haddaad meesha abushujaac tuurto oo zaad mustaqna akrido oo nawowi tuurto ood ibnu muflix iyo xijaawi akrido maxaad soo faa'iidaysa cusub kanayba dadku yaqiineen oo fuqahaa ay leeyihiin oo dadkay garanayaane ku lamid oo gariib oo kale aan keeni haddaad tiraada bak waxaan garanaya suudi baan jooga konteynaro soo rarayo shaaficiyadu meesha ka saaraynaay bakhaara inay ku qurmeen baan baashi keli waayo dawladii baa meel maray laakiin raggeenna dambe dhalinyaradu madaaris baa la akristaa muqararaadka madaarista lagu akra waa xanaabilo wey zaad mustaqnac iyo arawd murabac iyo waa xanaabila saas darteed iyagoo is ogeyn ba wbuu xambali noqonaya ama nus nus buu noqonaya saas darteed ba waa hore dhowr iyo sideetan sideetankii sideetan iyo toddoba iyo sideedii halkan musalax waxaa ka jiray dhalinyarada ina lagu yihahda rijaal axmed an rijaal axmed ibn xambal waa rijaal madhabi axmed laakiin isma oga saan isu lahayn daanagu dhalinyara iska ahayn arday ahe daliil baa la raacaya baanu jaamacadihii tagnay markaan jaamacadda tagay baan anigu shaaficiye noqday markaasa maalinkaasaan shaaficiye kuma noqday masaladii waa la akriyi fiqhi muqaaran baa lagu akriyi saas aae waraajixu maa dahab ilayh mamed bu ku dambay war balaayahan oo kale yaar walaad fiqigiiyo dhan maxaa ka dhigay waraajixu maa dahab ilayh mamed axmed sheekh hadda jooga oo ragga mashaayikta waaweyda sacuudiya kamid sheekh salix fawsan la yidhaha kitaabkiisa alfaraaid almabaaxi waxaa la dhihi jiray atuxfat lmardiya miya fi lmabaxit alfardiya baa muqarar faraaidki iyo dhaxalka nagu ahaa kitaabkii baan akriyey saddex jeer baan ku noqday intan markiina aan qaadanay intaanan xiisadii uhoreysay qaadanin baan saddex jeer akriyey kitaabka saddex mas'ala ma ahane inta kale waa araajixu maa dahab ilayhi imaam axmed mar caja badana madaahibtii culimadoo dhan faraaidoo dhan saddex mas'alo mooyeen inta kale isagaa raajixa fiiha markaasa waxaan ogaanay wax badan in la isxamiliyey mayso xanaabila la iska dhigay annagana waxoogay radulficilkii intaan jaamacadda joognay dood un baan ahayn iyo muran shaaficiya raajixi iyo xanaabila raajixi iyo maalikiya raajixi iyo xanafiya raajix ardadii o dhan ba wada joogta koox waa xanaabila koox waa xanafiya koox waa maalikiya koox waa shaaficiya maanta dhaqadaasaa la isku haya marka ikhtiyaaraadka masale daliilkeeda daciifiha qaadan masalada sideedaad oo kamid a masaa'ilka muhimka baan qayb wixii aan ka gaaro si koo kooban uga hadli doonaa insha allahu tacaala waa masalada kitaabkeenan alminhaaj minhaaj nawaawi mid waan soo sheegnay laba arrimood aan baraarujiyo midda koobaad imaamu nawowi raxima allahu tacaala ilaahay kutubtiisa wax badan naaficu ka dhigay minhaajka haddaad tiraahdo arbaciinka aad taqaanaan arbiciin nawowiya haddaad tiraahdo riyaad saalixiinka haddii aad tiraahdo sharxu muslimkiisa haddaad tiraahdo rawdadiisa haddaad tiraahdo adkaarka haddaad tiraahdo haddii aad tiraahdo adtibyaan fii aadaabi xamalati qur'aan haddaad tiraahdo tahriib asmaai waluqaat haddaad tiraahdo kitaabkiisa ilahi subxaana watacaala siiqa cajiiba ariibka baa qabuul dadka u siiye waxaanu rajaynaynaa ikhlaasku inu ku badnaa saasaan rajaynaynaa aan rajaynayna waxaan u leenahayna de eybna ma ogin qulubna war ma hayno lakiin saasaan u rajaynaynaa marka ilah subxana watacaala juhuud badan oo maqbuulo ah buu siiyey kutubtiisana aada loo wada jeceliya meeshaa tagtaba riyaadu saalixiin iyo arbiciin iyo adkaarki iyo tibyaanku way yaallaan nin xadiid iyo kutub sharxoo sharxi nawowi ka maarmo waa lalaaya fiqi muqaaran nin galoo qeybtii majmuuca ka maarmana waa lalaaya ajiib waa ilahi subxaana watacala allah barakeeyo taasi waa imaamu nawowi guud ahaan laba kitaabka minhaaj nawowi fuqahada shaaficiyadu isagay afdegeen intii ka dambeysay kadibna waxay alifeen xikaayaadka sheekooyin ilaa la yihi shaaficiyada kadib waa la waayey nin ku dhiirada kitaabkaa boodkiisa kitaab buuxiyaan alif balaayin baa ku dhici dheh ninka isku dayo markii dambeyse waxay dhaheen muqadima alxadramiya ninka iskale baa isku dayayo isagoon dhamaystirin buu dhintay wadkaa dadejiyey cuqubadii imaamu nawowi minhaajkaa ku dhacdayo kitaab aad loo wayneeye wy waana mudan yahay in la weyneeyo kow imaamu nawowi baa alifay kitaabkan miisaadka uu leeyahay baan mas marka koobaad ka hadli iyo waxay culimmadu kitaabkan qiimihiisa ka yihaahdeen ka horta imaamu nawowi oo nin aada qabuul ilaahay u siiyo la jecel yahay baa qoray marka labaad lix qarni dadaalkii iyo taaliifkii fuqahada shaaficiyadu biyo kama dhibcaankeedii iyo nuxurkeedii oo la ururiyey wey midda saddexaad kitaabkan fiqiga minhaajka ninkii bartaay inta ku cad ee xukunkooda caddeeyey toddobaatan kun oo mas'ale iyo wax ka badan wey inta laga fahmayey ee laga istinbaatayo iska da inta uu caddeeyey toddobaatan kun oo masalo wey ninka maanta toddobaatan kun oo masalo fiqihi a barta fiqi intee lag buu xambaarsan yahay kitaabka ahmiyadiisu ma yara marka nin la yidhaha shaacri mawlid oo ingiriiska degan khayr allah siiyo baa maali anagoo jumco soo tukan oo meel fadhina baa waxaa la yihi masaladaa xagiya masaladaa xukunkeeda muxuu yahayo fataawo fataawo iyo waxaa la raaraadiyey wuxuu yihi minhaajka saasaa ku qoraan jirtay qolen adeeraa qosqoslay dee kasu nimayo ibnu cuthaymiin baa yidhi ibnu baas baa yidhi oo waad aqbashaane horta ninkii minhaajkii nawowi sheegay maxaa ribaajiye looga dhigaa ui marka wasanka kitaabka minhaajka waxaad garan kartaa toddobaatan kun oo mas'alo oo fiqi wuxuu kala cadeeyey waxaa kaloo kitaabku uu dheeryahay kutub badan cibaaradiisu aad bay u sahlantahay innagana waxaynugu adkeyn jiray ama qawaaciddii asaaskaan la garanayn ama lugadii carabiga ahayd qawaaciddeedii iyo damaairta meesha loo celiya aan la kala garanayn ama masaa'ilka qaarkood oo tiro iyo xisaab aan la garanayn waxa ugu adag masaa'ilka minhaajka odagin la yihahdo waa masalo damiir la celinayo iyo masalo xisaab la isku darayoo la kala goynayo o natiijo la gaarayo de nin baadiye ka yimid oo weligii ku dariyo ka goyo ku dhufa aan la barin weligiina ajruumi aan akrisanin haddaad marna wax xisaabi dhahdoo kala goyo intaasu reebo intaasu jaro intaa soo saar marna ad tidhahdoo damaair huwa iyo hiyay kala celi sayru wareero maaha damaair iyo qawaaciddii lugana ma garanayo xisaabna ku dariyo ka goo ma yaqaano faslu ra'ad iyo matruukada iyo mustaridada saddexda mas'ale ugu adagi waa saddex masalo oo qaybina xisaab tahay qaybna damaair tahay qaybna isku jirto ra'ad iyo matruuko waa xisaab gabadh bil dhexdeed caado ku dhacay bil dhexdeed ka go-ay bishaa iyo bishaa inta marka la isu gooyo bil saddexaadna dhexdeed uu ka go-ay sidaana ramadaan kusoo maray bishaa iyo bishaa marka la isu gooyey imise ramadaana lagu leeyay intaa intaa ka go intaa intaa ku dar dad ninkaa ku dariyo ka go weligii baan akriyin war adiga xeed baa kugu dhici ana xeed baa igu dhici u yihahdo gardi wey xisaabtan iyo matruukada intaasoo ragcadood tan rukuuc baad ka tagtay tanna sujuud baa ka tagtay tanna tan ma asixin tan markaad halkaas soo gaandhay intay ka asaxday tii kale waxbaa ka tagtay imise ragcadood baa kugu kaaga soo baxday xisaabta intaa intaa marka la tuuray intaa intaa laisku aadiyo imisaa kugu soo baxday masaladii xisaab bay gashay iyadana sidii faslu ra'ad ee baabu tahaara ugu dambeeyey oo kaleeta raaci mustaridana waa baabu lqiraadi waa nin lacag ku shaqalayoo loo dhiibay lacagtii oo dhexda ribixii socotaa raasamaalkii qayb lala noqday lacagtii oo ribixii dhexda socotay raasamaal qayb la ceshaday waxaa la ceshaday ma ribixba ma raasamaalba haddii ribix laga dhigo raasamaalka inta in leeg baa isku yeelan saamayn haddii kan laga dhigay mise tan intan xisaabtaasa isdhimi tanna xisaabtaas isdhimi saas darteed damiirkan xaggaa u celi kaanna xaggaa u celi siay xisaabta isdhimaysa usoo kala baxdo damaairkan celceliyo raggu waxay dhihi jireen minha markay minhaajka iyo shuruuxda ku arkaan tafsiirka marfuucun bilfaaciliya faacilnimaa loo gelay sharaxaan ka naxwaystay u dhihi jiray halkaas naxwo ka maraysaa marka ninkaa waa garti kitaabka waxaad keenay laakiin cibaaraadka kitaabka ninkii lugadani yaqaan xisaabtiina garanaya aad buu u sahlan yahay waana kitaab intiisa badan aduu aa isbari karta macnihiisana haddaad asaasiyaad leeda aad fahmi karto faaidada miisada afraadi uu leeyahay almuctamad fi madhab aqwaashii raajix ee madhabkay baa lagu ururiyey dhowr masalo wey masaailka oo kooban waxa lagu qabsaday toddobaatan kun ninka haddii shan iyo toban mas'alo lagu qabsado basanteeama boqolkiiba intee bay udhigantaa in toddobaatan kun oo mas'alo ka hadlay haddaan nihahda toddoba mas'alaan ku haysana inteen leeg bay qiimaha kitaabka udhimaysaa waad garan kartaa almuctamad fi madhab siduu yahay marka culamada qaalay ammaaneen marka aad bay u ammaaneen rag yaa ka mida waxay yidhaahdeen xawaafi sharxi minhaaj الnawawi bitasxiixi الshariicati wاlfataawi kitaabu laa yucaadilhu kitaabu yaziidu calىa riwaayati kuli raawin rawaa sabciina alfa bاkhtisaari wakam min kaaminaati fi اfaxaawi faxasbuka darsuhu fi kuli xiinin fahuwa yakfiika can baxri waxaawi kitaabka nawowi sharaxa wuxuu koobay hareicada iyo fataawadaba inuu kuu saxo kow kitaabu laa yucaadilhu kitaabu waa kitaabaan kitaabna u dhigmin ninkii wax kastoo la wariyana ka sareeya rawaa sabciina alfan bikhtisaari gaabnidaa kitaabku uu gaaban yahay haddana toddobaatan kun oo masalo ka hadla oo caddeeyey wakam min kaaminaatin fi lfaxaawi inta faxwaa mafhuumkaa la yihahdaa inta fara badanaa buu yihi mas'alo laga fahmayo qarsoon oo soo caddeeyaan ahayn oo toddobaatankaa kun dheerna way fara badan tahay asbuka darsuhu fi kuli xiini kugu filan bu isaga inaad akrisato mar kastaba fahuwa yakfiika can baxrin waxaawi baxru madhabkii ruyaani iyo alxaawi kabiirkii maawardi labada saa kaa kaafinaya u inta kutu fiican yihiin saa kaa dee qawli ku axo uma baahnin mujaladaadka badan isku lugeyn jamaaludiin isnawi maruu amaanay wuxuu yihi yaa naahijan manhaj xabran xabrin naatikin daqat daqaa'iqu fikrihi wa xaqaa'iqihi yaa darka muxyi diini fiimaa rumtuhu yaa xabadaa minhaajuhu wa daqaa'iquh wuxuu leeyahay qofkii doonaya ariiq inuu qaado nin caalim ah oo naasigo caabida dariiqii qaada doonaya oo fikirkiisii iyo masaa'ilkasu u xeeldheeraan jiray ay aada u xeeldheer tahay haha gaara buu yihi muxyadiin inawaawi gaar ahaan weliba minhaajkiisa iyo kitaabkaaba yaree daqaaiq minhaaj la yihahda ku taabto leexinayo ama ku cadaynaya masaailka qaarkood nin la yihahdo ataqiyu subki waxaa laga soo guuriyaa inuu yihi maa sanafa alculamaau kalminhaaj fii sharcihi salafun walaa minhaaj fajad calaa taxsiilihi kun aaminan bilxaqi fii tafsiilihi minhaaj wuxuu hi culimmadu minhaaj oo kale maba aynan qorin sharcigan wax tegey iyo wax ariiqoo kaloo kaleeta laga alifay maba jiraan waxaad ku dadaashaa inaad barato waxaadna aamin ka noqotaa inaad xaqa ku taagan tahay aamin ku noqo tafsiilkiisa uu faafahiyey waxaan ka aamin noqon dabaylaha iyo duufaanada kacaya aamin baad ka tahay nin la yihahdo alcalaa almaqdisi baa isna ammaanay wuxuu hi yaa aaliban cilma alimaami ashaafici huwa fi ikhtisaari muxararin liraafici فjد عlى تxصيiلhi وانsk siwاah بlفdh الcdل الbdيع الناaفع wuxuu ya طاaلبا عilم الإmaم الشhاaفiعي ninkii cilmiga imaam شhaaفiعي rabow huwa في اkhtiصاar محarr للrاaفiعي محarr الraaفiعي ka laga soo gaabiyey مkhtaصarkiisa waa mnhaaج halkaasu yaalaabu cilmiga imaam شhaaفiعي ee ku dadaal عalى تxصيiلhi وانsk siwاah wax kaloo dhan nصk wy بlفdh الcdل الbdيع الناaفiعي ereygiisa macaaniya cibaadadiisa waxtar kale jaladiin siyuuti baa isna raggii ammaanay kamid ahaa iyo wuxuu leeyahay linnaasi sublu fi lhidaayati wاlhawa maa bayna isbaaxin walaylin daaji faida aradta saluuka subli mustafa xaqa falaa tacdal can ilminhaaji wuxuu yihi dadku duruqay hanuunka iyo hawada kala raacaan bay leeyihi nin waa beriye iyo iskiin socday waxay u qaybsadaa nin meebeen mugdiya hagabsanaya haddaad doonto dariiqii nebi maxamed inaad qaado si daba u qaado falaa tacdal an tacdil can ilminhaaj minhaajka ka leexan minhaajka la yihahdo haddaad nabi maxamed rabta kaha ka leexan raxima raxmatullahi aleyh raxmatan waasica halka la gaarsiiyey kitaabka haddaba waad aragtaa haddii culimadeena soomaaliyeed minhaajka intay garabka saartaan wax kaloo dhan ba iska daayaan waa la tilmaamay soo ma talooyin badan oo isa soo dabadhacayay bay haystaan marka hala yaabin aqoontoodi iyo awoodoodana intaasay intaas inay diinta ugu khidmeeyeen dadkana mujtamacan waktiyo badan diintooda ilaahay dartood lagu soo xifdiyey raxmat ullahi calayhim jamiica khadamaadka culimmadu ay ka shaqeeyeen culimmadu weli kitaab ma arag fiqhiya oo inta minhaajka loo khidmeeye loo khidmeeye ma arag inta aan arkaya kutub taariikhdood laga hadlayna afartan madhabood waxaa la isku raacsan yahay intaan arkay sida minhaaj looga shaqeeye kitaab fiqhi oo looga shaqeeyey afarta madawood uusan jirin laa fi shaaficiya walaa fi ayriha kitaab lamid muusan jirin walidaalika nin inta ninun wax ka qortay nin baa dhinac buu ka istaagay culamada qaarkood adiladiisay ururiyeen masaa'ilka minhaajka maxaa adilla uu leeyahay kitaab iyo sunaa gaar ahaan axaadiista qur-aanka waa la isla wada yaqaan waxaa kamid ah zarkashi baa qoray almuctabar fii takhriiji axaadiisi minhaaj buu leeyahy waxaa kaloo qoray siraajdiin bn mulaqin tuxfat muxtaaj ilaa adilati minhaaj waa laba mujaladoo la daawacay bil buu ku qoray baa la yihahda waxaa kaloo qoray nin cabdilmalik ibaabi xalabi cubaydi dariir la dhihi jiray dalaail minhaaj min kitaabi rabi اcaalamiin wa sunati sayidi اmursaliin waxaa kaloo qoray nin la yihah doctor axmed cabdixadaad cabdilcasiiz axadaad almicraaj lidikri adilati minhaaj afartaa aan kaga gaabsaday laakiin waxaa adiladiisa si kale uga hadlay kitaabkani wajiiz buu mukhtasar ka yahay asal ahaan wajiizkiina raafici markuu sharxay adiladiisii aad buu sharxulkabir ugu keenay adiladaas waxaa takhriijiyey siraajiddiin bin mulaqin albadru lmuniir fii axaadiisi sharxi lkabiir ilaa toban mujalad oo waaweyn oo mid walba shan boqol lix boqoloo beejaa lagu dhaawacay waa madfuuc ugu yaallaa isla isagii bay mulaqinkiibaa khulaaseeyeyo khulaasatu badr lmuniir hal mujaladoo yar buu ku sameeyey waxaa kaloo khulaaseeyey badrulmuniirkii ziyaadaadna ku daray ibn xajar التلخيص الحبيب في تخريج أحاديث الرافعي الكبير مثل مسائل كمنات كلها كاضية انتبه تلخيص الحبير معها تلخيص كألقي وضعت التلخيص الحبير كتحبير كان الله وصفك التلخيص صغار الحبير وأدور حيال نروي صغار حيال نروي لكن هذا الألشة كبويسو inuu isagu is-ammaanayo ee noqonoo talkhiis ulxabiib soo gaabintii ninkii khabiirka ahaa ee aada u yaqiinay soo gaabiyey laba macnay kala yeelan mudaaf iyo mudaaf ilayhi maahe sife iyo mawsuuf atalkhiis alxabiib wey culimmada qaar kale minhaajkay gabay u bedeleen si ardaydu u xifdiyaan nadmi bay ka dhigeen afar nin baa kamid ah raxmat ullaahi calayhim nin waxaa la yihahdaa maxamed ibn abd axmed ibn cabdilkariim ilmunsiri toddoba boqol todobaatan iyo afartii buu dhintay ninna shihaabudiin ituki baa la yihahdaa sideed boqol sagaashan iyo saddexdii buu dhintay ninna waa jalaaludiin siyuuti oo sagaal boqol iyo ko iyo toban dhintay laakiin ma dhamaystirin alibtihaaj fii nadmi minhaaj markii kitaabkiisa alashmaan ala kitaabkaasoo dhamaystiran laakiin kitaabkiisan qawaacidda fiqiga shaaficiyada alishbaah wanadaair markuu masaa'ilka marayo waqad qultu fii hada buu leeyahay markaasuu bacda abyaadiisi masaailka ka yimi soo guurinaya waa kitaabkiisa ibtihaajka waxaa kamid ah naasirudiin ibnu suwaydan in la yidhaahdo oo isagana nadmi faraa'ilka masaailka waajibaadka ah buu ka hadlay wuxuu yihi wujhat lmuxtaaj wa nushat minhaaj nadmi uu sameeyey weeye oo qaar kamida u sameeyey waxaa kaloo shanaad oo arrintaa isna nadmi sameeyey nin la yihahda jamaaludiin yusuf walad qaadi uu sideed boqol iyo siddeetankii geeriyooday intaa iyo ragaan ahayn baa nadmiyey baa la yidhahdaa oo gabay ka dhigay qoladii hore adillay ka shaqaynayeen qolan ardayda in loo sahlo oo gabay loo bedelay ka shaqeeyeen qolo kale waa inta ugu badane way sharxeen shuruuxdiisu waxaa la yidhaahdaa boqol bay ku dhowaatay laakiin boqolkaas waxaan ka soo qaadi magacyada ilaa iyo dhowr iyo toban insha allahu tacaala keliya waxaan dhihi karaa waxaa kamida sharxiisa taqiyidiin subki alibtihaaj fii sharxi minhaaj ma dhamaystirin ilaa abwaab alaaq buu kaga dhintay wiilkiisoo bahaudiin subka la yihahdaa dhamaystiray isagoo mabuuca maanan arag waxaa kaloo sharxay alcalaamatu bnu naqiib cumdatu saalig ninkii iska lahaa oo toddoba boqol lixdan iyo sagaalkii geeriyooday isna wuu sharxay sagaal mujalad baa lagu daabacay waa yaalaa asiraaj calaa mukatir minhaaj kitabta meesh saaran haddaad ii keento dadka waa tusilaa furaho haj maktabada yaallaan furaha intaa qaadato mid walba mujaladka koowaad baan idinka tusayaa insha allahu tacaala waxaa kaloo sharxay nin la yidhaahdo shahaabudiin aladraaci quut muxtaaji iyo unyat muxtaaji intaan ogahay midna lama daabicin labadiisii kitaab waxaa kaloo sharxay badridiin zarkashi addiibaaj fii tawdiix minhaaj laba mujalad baa lagu daabacay waa idin tusi doonaa insha allahu taala isagaas waxaa kaloo sharxay siraajudiin ibn mulaqin laba sharax buu sharxay mid mutawal oo cumdat muxtaaj ilaa kitaabi minhaaj la yihaahdo wax la daabacay ma maqal weli isagoo la soo gaabiyey cujaalaة muxtaaj ilaa tawjiihi minhaaj afar mujalad baa lagu daabacay midka hore adin tusi doonaa insha allahu tacaala waxaa kaloo sharxay nin la yihaahdo kamaaludiin ibni muusa damiiri dumeydi maah addamiiri damiirna waa tuulo masar ku taala wax loogu nisbeeye garan maayo kumana dhalan kumana korin haddana damiirin buu ku canbaxay xayawaan ee ninkii kala wey kitaabkiisaasna waxaa la yihahdaa annajm اwahaaj fii sharxi minhaaj isagana waa la daabacay toban mujalad baa lagu daabacay insha allahu isagana mujaladka koowaad baa idin tusi doonaa soo socda insha allahu tacaala waxaa kaloo sharxay nin la yihahda badrudiin badrudiin ibni qaadi shuhba isna kitaabkiisu wuxuu u bixiyey bidaayat lmuxtaaj fii sharxi minhaaj isna waa matbuuc afar mujalad isagoo ah mujaladka horaa idin tusi doonaa insha allahu tacaala waxaa kaloo sharxay ninka sideedaad jalaaludiin maxamed ibn axmed ilmaxalli oo afarta sharaxee muctamadka ah kamida kanzu raagibiin fii sharxi minhaaji aalibiin isna isagoo afar mujaladana waan arkay laakiin nusqadaan haya laba mujalado waaweyn weeye isna waa arki doontaa bidhaantiisi insha allahu tacaala waxaa kaloo sharxay nin la yidhaahdo abulfadl axmed ibni cali ibni xajar alhaytami tuxfat lmuxtaaj fii sharxi minhaaj hadda maktabadda halkan iima yaallo waa iga maqan yahay mana lasoo wada qaadi karabade isna waa matbuuc suuqana waa yaallaa waxaa kaloo sharxay shamsudiin moxamed ibni axmed alkhaiib shirbiini kitaabkiisa muqni muxtaaj ilaa macrifati adilati minhaaj muqnigii waa kan ugu koreeyo nuskhadaan haystaa waa lix mujalad nuskhada haalibkee macruufkeedan aqoon jirnayna afar mujalad wey waa kitaab aada u qiimo badan afarta shuruuxda muctamadka uu ku jira kii ibni naqiiban idiin sheegaya assiraaj calaa mukati minhaaji waa sagaal mujalad waa ninkii cumdatu saalikan soo dhamaynay iska lahaa oo sharxaya minhaajka wey kana waa sharx shuruxii kamida damiini najmulwahaajkii tobanka mujalad ahaa mujaladkiisa koobaad waa kan fawaaid iyo tatimaad badan oo shuruuxda kale aynan lahayn ayuu leeyahi raximah llahu tacaala badrudiin ibni qaadi shuba idin lahaa bidaayat muxtaaj fi shari minhaaj afar mujalad weeyena isna mujaladkiisa koobaad waa kan isagana matbuuc weeye qofku waa raadin karaa kii zarkashi ay idiin sheegaya addiibaaj fii tawdiixi minhaajna laba mujalad weeye mujaladka koobaad waa kan tacliiqaad iyo adilo loo sheego doctor axmed cabdilcaziiz alxadaad oo minhaaj aalibiinka iyo almicraaj bidikri adilati minhaajna isna saddex mujalad weeyo kan wey ninka la yihahda jalaali maxalli kitaabkiisa uu ku sharxay kandu raagibiin sharxi minhaaji aalibiin ee afarta muctamadka kamidana labada mujaladan haya intan ay leeyihiin mujaladka koobaad kan wey intaas hadda aan tiriyey shuwaaimisa shuruuxda halkan waa saddex kanna waa afar kanna waa shan waa lix waa toddoba halkan waxaan ku hayaa toddoba shuruuxdii minhaajka kamida waxaa haddaan soo qaadi kari waaye laba kamid oo kale o nihaayat lmuxtaaj iyo tuxfat lmuxtaaj inta waa mid anu saga halkaasaan ka hayaa inta kalena wax la taabacay baanan arage xaashiye xawaashida kama hadlayo sidii qaryubi iyo cumayra iyo kama hadlayo inta shuruuxda shuruuxda aan ka hadlaya inta aan arkay iyagoo la taabacay fursaduna ii sahashay intaa wey in kale hadda helaan insha allahu tacaala kitaab laga kitaabka lagama dhargo inaanka tawa ay ku jirtaan waxaa kamida saas darteed shuruuxdiisa intaasoo dhan baa kamida shuruuxdaa haddii la isku soo celceliyo warka aan kusoo gebagabeeyo almuctabad min hadihi shuruux aan kusoo gebagabeeyo si isbuuca dambe masaa'ilka inta dhiman iyo muqadimaadka aynu u gaarno aynu halkaa u tagno waxaan leenahay shuruuxda afar baa muctamada tuxfihii iyo nihaayihii hadda halkan kuma hayo labada kalena waa muqni muxtaaj iyo kanzu raaqibiina maxali afartaasaa ashuruux muctamada afarta la yidhaahdaa laakiin intabi waxaa la yidhahda yuujadu fi lawdiyati maa laa yuujadu fi lbixaari haddii beelaha yar yarka ee biyaha wada waxaa laga helaa waxaan badda laga helin kitaabka weyn waxaadan kusan meel kuu saarin oo kitaab iyo risaalo yar meel kuu saari intaasoo kitaab mid walba fawaaid iyo zawaaid buule wa min afdalihim inta zawaaidka iyo fawaaida leh waxaa weeye kamaaldiin damiri kitaabkiisa annajm اwahaaj fi sharxi minhaaj baabka markuu dhameeyo tatimaa dhamaysin fawaaid iyo masaa'il guuleed uu aad wax badan ula dheeryahay kutubta shuruuxda inta kale raxmat ullaahi alayh mid walbana waxbaad ka heli haddii laakiin ay noqoto in xul ah yaan kaga gaabsadaa ma wada gaari karee afartaa shuruuxda aqaado haddaad mid ku darsanayso waan ku talin lahaa najmu wahaajka damiiri inaad ku darsato afartaasi waxay kala yihiin kanzu lharaaqibiin iyo muqni muxtaaj iyo nihaayat muxtaaj iyo tuxfat muxtaaj tuxfat muxtaaj waxaa iska leh shihaab اdiin axmed ibni xajar ilhaytami asalkiisu waa reer ansaareed masr buu ku dhashay maxalata ibilhaytam baa loo tiiriyaa sagaal boqol iyo sagaal buu dhashay makuna ku geeriyooday sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii fiqigii kitaabkiisa ugu weyn madhabkana waa kitaabkan kutub badanoo madhabkana waa leeyahay dib waxaan ugu soo noqon doonaa isaga tarjiixaadkiisu markay iskhilaafaan markaan ka hadla insha allah taala asbuuca dambe ninka labay waa nihaayat lmuxtaaj shihaabuddiin ramli maxamed ibni axmed ibni xamzata isna asalkiisu reer ansaareed weeye naanaystiina ashaafici sagiir weeye faqiih weeye waana nin lugawiyo kutub badana fi cilmi lugati bayaani walmacaani iyo taarikhda iskale kun iyo afar markay ahayd bishii jumaada aluulaa buu dhintay نhاaية المحtaaجka iyo zubadkii شharxiisi غاayaةالbayaan oo soo marnayna in shاء الlahu taعaalى mar labaad baan dib ugu soo noqon doonaa markaan isaga iyo haytami iyo ramli isbarbar dhigayo lakin hadda shuruuxda muctamadku manqiixaya mur المحtaaجka الqاadي waxaa leeyahy محamed بن أحmed الshirbini الkhaطيib شhaمس الdini waa nin فaqiiha oo mufasir ah oo naxwadana bac kule sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadiisii buu dhintay kitaabkanana kamida katiibtiisa ugu waaweyn aad buu cibaaro macaan yahay dalaa-ilka nusuusta marka la yidhaahdana labada kaleba waxyaaba badan buu kaga fiican yahay ninka ka saddexaadi afraadi waa kandu raagibiin jalaldin imaxalli oo toddoba boqol iyo sagaashan iyo kowdiina dhintay sideed boqol lixdan iyo afartiina waxaan leeay sagaal boqol toddoba toddoba boqol sagaashan iyo kowdii dhashay sideed boqol lixdan iyo afartiina dhintay shuyuukhdiisa waxaa kamid mulaqin iyo damiiri iyo warwariy ciraaqi iyo bulkiini iyo ibn xajar acasqalaani yaa kamida ardaydiisana siyuuti iyo sakaawi ibn qaadi cajluul yaa kamida raggan dambana aad bay u ictimaadaan waxaal fiican haddaad kanzu raaqibiin gadanayso xaashiyada qalbibi iyo camiira asalku minhaajka ay ka sameeyeen xaashiyadoodu calaa kanzi raaqibiina wey markaad xaashiyada iyo sharaxa la socdo gadato xaashiyadii qalyubi iyo cumayra camiira ma aha camiira cay wey amira waa cay cumayra wey ninkani axmed albarlasi almashhuuri bicumayra wey haddaad camira tiraado maxay noqon haye maxay camira noqotaa fajrid camira tawa camira luqada carabiga fuqahada hadad ku aragtaan camira camira siigeysiga waay jalda camira la yihahdaa marka adaad ninkii xaashiyata qalyubi wa camira tiraado bashaashaaysa shubakaasu yiri calaa kuli xaal magaciisa runta cumayra weeye bitaswiir bidami lcayn qalyubi saas waxaan u baraarujinaya wadaadadeena in badan baan maqlay xaashiyadii qalyubi iyo camira iyadoo laleeyahy marka waa alad intabi xaashiyata qalyubi xaashiyata waa laba xaashiyo xaashiyata qalyubi waa cumayra gaar ahaan aada muctamad waxaawa xaashiyat qalyubi waxaan arki doona markaan kiilaat muctamada ka hadlayno aada xaashiyada qalyuba loogu noqonaya raxmat ullahi calayhim jamiica afartaasi waa shuruuxda muctamadka ah waktigu waa dheeraaday caawa halkaasaan ku daynaynaa insha allahu taala usbuuca soo socda waxaan isbarbar dhigi doonaa haytami iyo ramli waxaa kaloon ka hadli doonaa tarjiixaadka haytami markay iskhilaafaan kadib waxaan ka hadli doonaa kutub اxawaashi iyo kuwa muctamadada intaa wixii ka dambeeya muqadimada isilaaxaadkeedii weeyo kitaabkaan ku dhex wadaynaa in sha allahu taala subxaanaka allah bxamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astacfiruka waatubu ilayk de kitaabka